faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado oo hadahayo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado maantana waxaa dhegaystayaal warkaan idiin hayno ugu dooroon
ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee ku sugan dhuusamareeb oo xabsiga u taxaabay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka ahlusunna ee fadhigiisu yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug
maamulka gobolka banaadir oo sheegay inay furayaan wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho xilli shacabka magaalada muqdisho dhib badan ay ku qabeen xirnaashaha wadooyinkaasi
dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo soo dhoweysay go-aan ka soo baxay bangiga horumarinta afrika iyo hay-adda lacagta adduunka xilli dhowaan la filayo in soomaaliya ay deynta ka cafiyaan dalal badan oo soomaaliya deen ku leh
ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala degmada cabudwaaqi waqooyi gobolka galgaduud oo howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada cabudwaaq kusoo qabtay maanduuriyaha loo yaqaano qamriga
dowlad goboleedka jubbaland oo ciidamada ugu badnaa geysay degmada beled xaawe ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya kadib markii ay dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay ciidamo geysay degmadaasi si ula wareegto gacan ku haynta gobolka gedo
faahfaahino ka soo baxaya howlgal ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose
madaxweynaha dowladda kenya oo mare culus duldhigay hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya kadib markii xarakada al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayeen macalimiinta ajaanibta ee ku nool gobolkaasi
dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ku dhex maray deegaanka xaaji cali ee hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaroon warka duhur raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorrow diyaargarooba warkaa soo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiylabaatanka bisha labaad sannada labaatan labaatan warka duhur maanta waxaa si wada jira idiinku soo jeedin doona anigoo ashar maarka maxamed maxamuud iyo gallad maxamed ibraahin kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa xabsiga u taxaabay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka ahlusunna ee fadhiguisu yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug sharmaake maxamed maxamuud ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa xabsiga u taxaabay gudoomiyihii hore degmada dhuusamareeb axmed macalin cabdulaahi oo loo yaqaanay walad cabdalla xilligan la xirayay gudoomiyaha ayaa sheegay in isaga iyo xubno la socday ay ka soo baxeen xerada inji oo fariisin weyn oo ah hogaanka sare ahlusunna oo diidan maamulka galmudug ee dhowaan doorashadiisu ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug inkastooon si rasmiya loo caddayn sababta loo xiray gudoomiyihii hore degmada dhuusamareeb iyo xubnaha la socday haddana wararka ka imaanaya dhuusamareeb ayaa waxay sheegayaan in madaxda sare ee galmudug amar ka soo baxay lagu xadiday dhaqdhaqaaqa gelitaanka ama kasoo bixidda dhismaha inji oo ay ku sugan yihiin madaxda sare ee ahlusunnah waljamaaca sarkaal sare oo ka tirsan booliiska dhuusamareeb oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa u sheegay inuu xihan yahay walad cabdalla iyo askar la socotay laguna xiray xerada nabadsugadda dhuusamareeb dhowaan ay ahayd markii ciidamada milatariga dowladda soomaaliya ay la wareegeen baraha kontarool iyo garoomada diyaaradaha degmooyinka gurceel iyo dhuusamareeb oo horey ay ugu sugnaayeen ururka ahlu sunna waljamaaca hogaamiyaasha ahlu sunna oo kasoo horjeeda maamulka galmudug ee dowladdu aqoonsan tahay ayaan weli ka hadlin tallaabada lagu xiray xubnaha taageersan oo uu ka mid yahay gudoomiyihii hore ee degmada dhuusamareeb maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay furayaan wadooyinka xiran ee magaalada muqdisho xilli shacabka magaalada muqdisho ay dhib badan ku qabeen xirnaashaha wadooyinkaasi gallad maxamed ibraahin shirka gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay xarunta dhallinyarada gobolka banaadir shirka ayaa waxaa shirgudoominayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxaana looga hadlayay ololaha canshuur aruurinta furitaanka wadooyinka muhiim ku ah si shacabka ugu fudaato adeegyadooda ay u baahan yihiin sidoo kale waxaa looga hadlay dadagelinta nadaafadda magaalada muqdisho iyo amniga iyadoo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo dardaaran iyo amaro kala duwan u duldhigay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo shirka faahfaahiyay ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaasha gobolka banaadir la faray inay furaan wadooyinka ku xirmay dhismooyinka sida sharci darrada ah loo dhisay ayaa waxaa loogu hadlaya arrimo dhowra ay ka mid ahaayeen sidii qorshe cad oo maaraynta qashinka ah ee toddobaadyada soo socda oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamaray la imaan lahayd taasoo la socotaa qorshaha guud ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho uu ka leeyahay bilic soo celinta ee magaaladan muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ah sidoo kale toddobaadkan waxyaabaha loogu hadlay ee shirkan waxaa ka mid ahaa qorshaha maamulka gobolka banaadir uu ka leeyahay furista ee wadooyinka ku xirmay ee dhismaha sharci darrada ah iyo guryaha iyagu sameeyey ee dhulballaarsiga iyadoo degmooyin badan oo ka mid ah todobiyotobanka degmo ee gobolka banaadir laga fuliyey ee wadda furis ee degmooyin kalena ay u dhiman yihiin iyadoona duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish uu si cad u amray guddoomiyaasha degmooyinka in la furo wadooyinkaasi sida sharci darrada ah ee lagu dhistay ama sida sharci darrada ah ay dadku u sameeyeen ee dhulballaarsiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa ciidamadii ugu badnaa geysay degmada baled xaawe ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya kadib markii dowladda federaalka ah ee soomaaliya ciidamo geysay degmadaasi si ay ula wareegto gacan ku-haynta gobolka gedo sharmaake maxamed maxamuud dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegtay in ciidamo kuwa daraawiishta ay u didhay magaalada baled xaawo ee gobolka gado ee koonfurta soomaaliya war ka soo baxay maamulka jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidamo hubaysan oo ka baxay dhoobley ay ku biireen ciidamada daraawiishta jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada baled xaawo ee gobolka gado hay-adaha ammaanka jubbaland ayaa sheegay in ciidamadan ay xasilooni iyo deganaansho kusoo dabaali doonaan deegaanadan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen rabshado iyo falal ammaanka lid ku ah sida ay sheegeen ciidamadan oo ka baxay magaalada dhoobley ayaa sii maray deegaanada diif gariiley ceel waaq kadibna waxay si nabada ku gaareen degmada balad xaawo ee gobolka gado si ay ugu biiraan ciidamada daraawiishta jubbaland ee ku sugan gobolka gado madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose halkaasoo waday abaabul uu ka samaynayay ciidamada ammaanka maamulkiisa gobolka gado ayaa waxaa intiisa badan ku sugan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay dhowaan halkaasi geysay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ka howlgala degmada caabud waaqi ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa howlgalla ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay degmada caabuda waxay ku soo qabteen maandooriyaha loo yaqaano qamriga mar kale warbixinta warkan waxaa inoo eegaya waryahayga gallad maxamed ibraahin ciidamada booliska soomaaliya ee ku sugan degmada caabud waaqi ee gobolka galgaduud ayaa maanta waxa ay goobo fagaara ay ku burburiyeen dalooyin khamri oo ay kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud taliska booliska cabudwaaq ayaa waxa ay sheegeen howdhalooyinka khamriga ah ee ku dhow boqol ay kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen magaalada cabudwaaq islamarkaasna khamrigaasi oo dhibaato ku hayo bulshada soomaaliyeed goobta fagaaraha ee khamriga lagu burburiyey ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid a saraakiisha ciidamada booliska degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyagoo daawanayay sida loo burburinaya dhalooyinka khamriga ah taliska ciidanka booliska cabudwaaq ayaa waxauu ka digay dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala maandooriyaha kala duwan islamarkaasna dadkii lagu qabto tallaabo laga qaadi doono dagaalgiisee khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ah ee soomaaliya ku dhex maray deegaanka xaaji cali hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe haashim cumar xasan ayaa faahfaahinaya isla saasayntaas oo sababtay khasaare dhimashadii dhaawac ah ayaa waxa ay ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex martay deegaanka xaaji cali oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe isla saasayntaas ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen afar ruux tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen kuwaas oo u badan qaar ka mid ah dadka ku nool kuwaas oo kuwaas oo u badan qaar ka mid ah shacabka ku nool tuulada xaaji cali qof ka mid ah dadka deegaanka xaaji cali oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ka wada tirsan dowladda uu dagaalkooda sabab u ahaa inay isku qabsadaan jaad islamarkaana dadka ku dhintay ay ka mid ahayd haweenay umiliso ahayd wararka maanta naga soo gaaraya deegaanka xaaji cali oo hoostaga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan islamarkaana ay socdaan waawaan lagu xalinayo dagaalkii halkaasi ka dhacay
macana meesha waxaa ka dhacay isku dhac yaroo kooban adiga kulley ciidana kuwa tirsan dowladda dhexdooda ka dhacay kulley rasaasiina dhacday rasaasiinta dhacdayna kulley khasaaraha ka dhashay madrid kulley khasaaraha ka dhashay dhimashay dhaawaca ka dhashay walaal magaarata ugu dhan laba qof aa ku dhimatay labana waa ku dhaawacan madrid laba labada dhinac oo dagaalamaysay askartii kala taabacsaneed waaye labana waa dad shacab dadka deegaanka ha haween gabadh muliso ka aad meesha deegaanka si fiican looga yaqaana iyo waxaa ku dhintay wiil kale oo oo duurka ah kulley waxaa yadhaba xilli habeena ciidamadu kulley meeshay isugu yimideen waa laba askari oo kamida ciidamadaas afgaartay magarat afgaarkaasi gaarsaana gacan ka hadala gaartay in saaseena meesha dhaqdhacay faahfaahiino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose gallad maxamed ibraahin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee gorgor ayaa waxay howlgallo kala duwanay ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose howlgalka ayaa ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxay si gaara uga fuliyeen deegaankii celisaniine iyo deegaanaha ku dhowdhow ee gobolka shabeellada hoose waxaana saraakiisha hogaaminaysa dagaalkan ay sheegeen inuu ahaa mid ay doonayeen in al-shabaab kaga saaran deegaanada ay kaga sugayeen gobolka shabeellada hoose taliyaha ururka gabdiid ee kumaandoosta soomaaliya dhamme maxuudiin axmed maxamuud ayaa sheegay in ciidamada kumaandoosta ay howlgalkooda ka soo hooyeen guulo waaweyn islamarkaasna deegaano kala wareegeen ururka al-shabaab waxa uu sheegay in howlgalka uu noqon doona mid ay sii wadeen doonaan ilaa ay al-shabaab kaga saaraan deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka shabeellada hoose madaxweynaha dowladda kenya ayaa mare culus duldhigay hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya kadib markii xarakada al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ku beegsanayaan macalimiinta ajaanibta ee ku nool gobolkaasi sharmaake madaxweynaha dowladda kenya wara kiyaata ayaa waxa uu kulamo arrimo badan looga hadlay oo la qaatay hogaamiyaasha siyaasadda gobolka waqooyi bari oo soomaalidu ku badan tahay ee dalkaasi xubnaha uu madaxweynaha kenya la shira ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha magaalada wajeer maxamed cabdi gudoomiyaha mandheere cali roob gudoomiyaha gaarisa cali korone iyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale iyagoo ka wada hadlay xaaladda guud ee amniga deegaanada gobolka waqooyi bari iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan deegaanadaasi wargeyska daystaande ayaa daabacay in madaxweynaha kenya uhura kenyaata uu hogaamiyaasha soomaalida ah uu la kulmay ku amray in muddo afar iyo toban cisho ah xal u keenaan weerarada ay gobolkaasi ka fuliyaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab sidoo kale madaxweynaha kenya ayaa la sheegay inuu kulanka ka sheegay inaan marnaba la ogolaan karin inay sii socdaan weerarada al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha waddanka kenya gaar ahaana gobolka waqooyi bari sidoo kale waxaa madaxda shirtay isku raaceen in la fuliyo qodobada dhinaca amniga ahaa oo ay ku heshiyeen kuna fuliyeen muddada la qabtay sida uu ku warramayo wargeyska daystaandi si kastaba kulanka madaxweynaha kenya ee la qaatay hogaamiyaasha siyaasadda gobolka waqooyi bari ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli al-shabaab bilihii lasoo dhaafay ay kordhiyeen weerarada ay ka filiyeen gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya weli dhegaystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo dhoweysay go-aan ka soo baxay bankiga horumarinta afrika iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f xilli dhowaan la filayo in soomaaliya ay deynta ka cafiyaan dalal badan oo soomaaliya deymo ku leh gallad maxamed ibraahin ayaa mar kale warbixinta warkaan inoo eegaya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa qoraal uu soo dhigay bartiis facebooka waxa uu soo dhoweeyey go-aanada wax ku oolka ah ee ka soo baxay hay-adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i m f iyo bankiga horumarinta afrika oo gaamiya habkii ay ku caafin lahaayeen deynta soomaaliya lagu leeyahay maalmaha soo socda ayaa lagu wadaa in hay-adaha kale iyo dalalka soomaaliya deynta ku leh ay ku dhawaaqaan go-aano la mid ah kuwa ay soo saareen bangiga horumarinta afrika iyo hay-adda lacagta adduunka barnaamijka wadahadalka diin cafinta soomaaliya ayaa socday saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxauna haatan maraya ee heer go-aano laga gaaro diin cafinta soomaaliya taasi oo soomaaliya u horseedaysa inay dib u hesho xiriir dhaqaalaha caalamiga ah iyo iyo maalgelin horseeda kobaca dhaqaalaha iyo yaraynta faqriga intaa dhegaystayaal waxaan kusoo afmeeraynaa warkii duhur ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad ka dhagaysanaysaan ciddii uu dhaafay waxay dib uga heli karaan barahaan ku leenahay internetka ee w w do radio cadaada com iyo sidoo kale beejajka facebooka iyo youtube-ka ee radio cadaado dot com warka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ashar baarke maxamed maxamuud iyo gallad maxamed ibraahin intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu